walaalshirkan wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa yabo dhaqaale oo loo yabo hayay qaxootiga soomaalida ah ee dalalka deriska ah ku barakacay iyo barakacayaasha dalka gudihiisa ku barakacay waxaana loo yabo hayay dhaqaale loogu talagalay in dadkaas lagu caawiyo ciddii dooneysa inay dalka ku laabato iyadoo aan la khasbeyn oo iyadoo iskeed u dooneysa in ay ku laabato in la caawiyo oo xaggii noqoshadana laga caawiyo dib u deegaankiina laga caawiyo dadka dalka gudihiisa ku barakacayna iyaga naftirkooda inay dib u degaan goboladii ay ka yimaadeen laga caawiyo shirka hadafkiisa intaasuu ahaa warmurtiyeedka ugu muhiimsanaa oo kasoo baxana wuxuu ahaa in wadamada deeqbixiyaasha ah midooda yurub oo martigeliya shirka iyo hay-adda iyo qaramada midooda uqaabilsan qaxootiga iyo un h c r iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha kale deriska ah ay isku raaceen in arrinta qaxootiga ay ahamiyad weyn oo gaara u leedahay dalalkaas oo dhan in wax wadajir wax looga qabtana ay tahay ma la sheegay dhaqaalaha loogu yaboohay sidii qaxootiga soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda dhaqaalaha la yaboohay wuxuu kor u dhaafayaa boqol milyan oo dollar inkastoo ay intaa ka badan la filayo haddana dalal badan waxay ballan qaadeen ama ay yabooheen inay dib ay ka yaboohi doonaan lacagta laakiin intii maanta shirka laga yaboohay boqol iyo shan milyan oo dollar ayay ahayd lacagtaasna mashaariic kala duwan oo xitaa qaarkood ay kamid tahay in lagu dhiso wadooyin ay dadka hadda tusaale ahaan bariga kenya oo kale waqooyiga kenya oo kale ku barakacay ay maaragtay soo mari lahaayeen dalka dib ugu soo noqon lahaayeen wadooyinka qaarkood in dib u dhis lagu sameeyo ayaa kamid ah yaa marka shirkan ka qayb gelaya marka la fiiriyo dowladaha waaweyn iyo kuwa dalalka deriska yaa la taaban karaayoo joogay oo mas-uuliyiintaas kamid ah lagumaba kala maqnayn dee dowladda federaalka wafdiga waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaaraha wasiiro kalena waa ku jireen wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka-xogeenka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta hay-adaha qaxootiga xagga dowladaha deriskana waa wada joogeen oo ethoopia iyo kenya iyo jabuuti iyo yemen iyo uganda egad waa joogtay iyo dalalkan kale ee heedda qaxootiga u n h c r iyo dabcan midooda yurub iyo dalalkiisa kala duwan oo iyaga joogay ururka islaamka ayaa joogay wadamada muslimiinta ururka ay ku midaysan yihiin jaamacadda carabta masar iyo saas oo kale dalal kaleo kala duwanaa joogay
soomaaliya marka la eego dad hal milyan ku dhow ayaa la sheegaa inay inay ka barakaceen ama ay ka qaxeen dalalka deriska ku dhowaad hal milyan oo qof ayaa jooga oo qaxooti soomaaliyeeda ma laga hadlay caqabadaha haysta qaxootiga soomaalida inay dalkii dib ugu noqdaan dabcan walaal dadka soomaalida hal milyan ka badanna dibadday usoo dalalka deriska ay qaxooti ku yihiin in kale oo iyaguna milyan kor u dhaafayana dalka gudihiisa ay barakacayaal ku yihiin duruufahooda aadaa looga hadlay dee muhiimadda shirkuba intaasay ahayd dabcan markii hore sababihii keenay inay dalka ka qaxaan colaado iyo wax lamida unbay ahaayeen waxaa laisu sheegay in weli meelaha qaarkood aanay sidii la rabay u xasiloonaan oo aanay dadka ku dhiirigelin inay soo laabtaan meelo badanna runtii in hadda xasilooni lagu faani karo ay ka jirto laakiin fursadihii dadka ay ku nolol ku abuuran lahaayeen aanay meesha jirin marka lacagtan la yaabahaya qayb badan oo kamid a waxaa loogu talagalay in la geliyo in fursado loogu abuuro dadkaas dabcan soomaaliya hadda markiina loo fiiriyo dalalka kale ee xiisaduhu ka jiraan waxaa shirka aada loo hoosta looga xariiqay in runtii ay tahay uu caiska soomaaliya uu yahay mid la dhihi karo aada u markin uga iftiimaya marka kuwa kale loo barbar dhigo